asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteennii aynu sida caadiga ah ugu qaybsan jirnay howlo badan oo haddii eebba idmahayo ku saabsan noloshii soomaalida iyo midda maantaba taasoo ahayd mid qarniyo hore ahayd mid qarniyo dhexe ahayd iyo mid qarniyo dambe ahayd iyo mid xilligan cagarreebka ah ahayd intaba middeennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheeko cajiiba oo ku saabsan habka xayisiinta la dhaho ee soomaalidu ay caanka ku tahay marka ay rabto inay waxayisiiso sababta oo ah soomaalidu waagii hore waxay ahayd dad iska xolo dhaqata laakiin boqolkii sane u dambeeyey ama qarnigii sagaal iyo tobnaad soomaalidu waxay bilowday inay yeelato reen magaal kuwo haddii la kuwo idmahayo kalluun gada kuwo hilib geel gada iyo kawaan kuwo maqaaxiya shita kuwo shaah kariya adigu qarnigii ma garanaysaa sagaaliyo tobnaad ama qarnigii labaatanaad unbaa hawshaas iyadii ihi ay aad iyo aad adigu qarnigii labaatanaad bay taaba gashay oo ay si fiican u hana qaaday oo soomaalida kuwa maqaaxiyaha leh iyo kuwa kawaanleyda iyo kuwa mindiyaha la ordahayaayey ay soo caanbixeen waa tii gabaygii uu jiray kafadaha duleeliya mindaa daabka lahayaa ay nafta dooji mooye xarago laga dawaaray gabay ahaa waa kii maaragtay uu jiray marka mid baashuu huteel furtay hadduu huteel furtay wax yar oo beriisa dadkuna dee beriiska aad bay u xiisaynhayeen ayuu in yar buu ugu ridaa milaas meel oo markii show hal kiilo kariyo halkaa kiilo wuxuu rabaa inuu soddon giil jira uu ku baadho nin farsamo badan oo maaragtay dee maaragtay dhinaciisa ka miijinaya dadka ayuu ahaa markaasaa waxaa soo baxday xan aad iyo aad u fara badan oo haddii eebba idmahayo hebel oo isna dhinacaa beriis ku kariya yaa ka fiicanoo ka beriis badan ee kaamaan aadno iyo sheekooyin noocaasa ayaa soo baxay naqshad marka hoteelkiisa uu ku xayisiiyo ayuu la yimid wejigaa hore ayuu wuxuu ku qoray dhergi maysire dhadhanka u xidho u fiirsiya halkaasu wuxuu ku qoray dhergi maysire dhadhanka u xidho intii marka wax akhrin kartay dhergi maysire dhadhanka u xidhay tidho dhadhankii bay soo raacday oo dhadhankaas waxay tidhi geesa ka marin intii aan waxba akhrin karinna dhawaaqii dhergi maysire dhadhanka u xidho dhergi maysire dhadhanka u xidho dhergi maysire dhadhanka u xidho ayay dhegaysteeno dee nin walba markuu dhergi maysire dhadhanka u xidho maqlay dee dheregu moogta iimaan allah uur buuxsuu is yidhi ninkan dhadhanka sheegay mar haddii dhadhankii saxdaa isaga uu hayo ayr buu horey u galay ninkii kale beriiska badan bixinhayey wuxuu noqday beriiskiisii dee maadaamuusan hal abuur ahayn oo dhergi maysire dhadhanka u xidhadaa keliya uu keensan waayey ama maaragtay ninkan dheefyaro weeye dhan ka soo mara uu keensan waayey keliya waxay noqotay marka in kaa un dhergi maysire dhadhanka u xidha dhergi maysire dhadhanka u xidhadiisa inta la dhegeysto isaga loo dhega nuglaado oo dadku ku yaacaan ninkaas isagiina maqaaxidiisa xayisiin rasmi ah ayuu u helay ninkii dhaawr wuxuu yaraana wuxuu dhihi halkudhegeyga sooma maqashay dhergi maysa dhadhanka u xidho waxaan lagama dhergiye waa cunto magaale ahir dhadhanka u xidho isagana maaragtay intii uu hal ninan ka gadi lahaa uu laba nin u qaybiyaayo halkaasuu malaastiisa iyo maaragtay mindidiisa qaw qaw qaw qaw dhergi maysa dhadhanka u xidho waa raggii dhihi jiray maaragtay qawda maqashiin waxna ha u qaban howlaha noocaasa yaqaanay mid ka mid ah inuu ahaa baan u malayn mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteennan murtida maanta ciidamka e b waxaa la yidhi doog iyo abaar duunyadaaba kala jecel doog iyo abaar duunyadaaba kala jecel